إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas hakayaad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah xubin ka tirsan ergooyinka hirshabeelle ayaa lagu dhaawacay duleedka magaalada muqdisho weerar culus ayaa lagu qaaday kenyaatiga haysta deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose idaacadda andalus ayaa baahisay naftii horihii saddexaad ee fuliyey weeraradii qaraxyada ahaa ee lagu qaaday xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne ee hiiraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal culus ku qaaday fariisanay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho in ka badan toban ruux ayaa ku dhaawacmay toogasho ka dhacday dalka maraykanka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah dhegaystayaal taariikhda hijiriyadu ay ku beegan tahay sideedda rabiicu thaani sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada xubin ka tirsan ergooyinka hirshabeelle ayaa lagu dhaawacay duleedka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale gobolada banaadir iyo jubbada hoose ka dhacay weerar lagu bartilmaameedsaday ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka waxaa warkaas soo jeedinaya hashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir iyo jubbada hoose haddii aynu ku horeyno dhanka magaalada muqdisho rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka weydow ee dhaca duleedka magaalada muqdisho waxay ku dhaawaceen mid ka mid a ergooyinka soo xulay baarlamaanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa laga soo doorto hirshabeelle ninkan uu dhaawacu soo gaaray ayaa magaciisa lagu sheegay muuse haaruun aadan waxaana raggii dhaawaca u geystay u suuro gashay inay ka furtaan ama ay goobta ka kaxaystaan gaari oo wata ninkan kaas oo nuuciisu ahay borobakis sidoo kale ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen xaafadda caymiska ee degmada yaakshiid halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii weerarka lagu qaaday dhanka jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose waa mahadsan tahay idaacadda andalus ayaa baahisay naftii horihii saddexaad ee fuliya weeraradii qaraxyada ahaa ee lagu qaaday xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne ee hiiraan mahad ayaa soo jeedinaya waxaa habeenkii xalay la baahiyey fariin dhaxalgal ah oo uu reebay istishhaadi sundi ramadaan xuseen oo loo yaqaanay khaalid kana mid ahaa naftootorayaashii fuliye camaliyaadkii saddexda ahaa ee dhulka lagula simay xarumihii maamulka hirshabeelle ee magaalada beledweyne naftii hurahan ayaa diray fariimo dhaxalgal ah oo ku socda dhinacyo kala duwan sida muslimiinta mujaahidiinta dhallinyarada muslimiinta iyo sidoo kale shisheeyaha iyo kuwa caratuurka u ah ee ka barbar dagaalamaya ugu horeyn istishhaadi khaalida ayaa la dardaarmay guud ahaan muslimiinta isagoo ku waaniyey inay allaah ka baqaan
usiikum bitaqwa allahi caza wajal wa taacatihi ikhwaani lmuslimiin waa axbaabi khaasatan ikhwaadeyda mujaahidiinta insha allahu tacaala allah ha idin barkeeyo allah ha idin cizeeyo allah sharaftiina waxba allah ha idin ziyaadiyo insha allah biidin illaahi insha allahu tacaala intaas ka bacdi insha allah biidin illahi ikhwaadeyda allah ka cabsada insha allahu tacaala allah waxawaaye yani cabsidiisa haddii aan ka baqno adduunkan iyo aakhiradaynoba waxaweye wanaag iyo darajo iyo sharaf insha allahu taala ciza iyo afimaad aan ku gaarayno waxaweye cabsidii allah waaye cabsidii allah waa shay muhiim waaye marka allah subxaana watacaala haddii aan ka cabsano insha allahu tacaala dintiisa waani bara wattaqu llaha yucallimukum fariinta labaad ayuu istishhaadigan kula hadlay dhallinyarada muslimiinta oo qaar badan oo ka mid ah maanta jihaadka ka fadhiyaan islamarkaana waqtigooda ku lumiyeen wax aan adduun iyo aakhiro anfacaynin dhalinyaradu waxaan dhihi lahayn siruu khifaafan wathiqaalan wajaahidu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun waxaa waaye idinka oo fudfudud idinka culculus ka baxa marka waqtigiina ka faa'iideysa ikhwa ka faa'iideysa waqtigiina waxaa waaye insha allahu taala waqtigaaga isku day inaad ku dhammaysto maana ribaad jihaad waxaa waaye iyo waxbarasho insha allahu taala ninka adduunyadan waxaa naloo keenay shaqa marka shaqadina loo keenay maantan oo gaala soo duuleen oo diinti oo waxawaaye dadki muslimiin oo lagumaadaan oo waxawaaye idinkina iska fafadhidaan waxawaaye ilaah laga cabsado waxawaaye adduunkan daartayno maha daartayno waa aakhiro waaye fariinta saddexaad ayuu naftiihure sundi ramadaan u diray kuwa caratuurka u ah shisheeyaha ee la iskaga dhigo xabadda mujaahidiinta iyo shisheeyaha soo shaqaalaysiiyey murtadiinti waxawaaye insha allahu tacaala haddii oo yacni aloosh ku shaqeeyaan aad aad tihine insha allah biidnillahna suga wixii oo yacni insha allahu taala indhihiina iyo dhegahaygiina aad ku maqli doontaan tooba keena maraykankii oo haddii oo lacag ku siiyo oo yacni al-shabaab la dagaalam waxaa waaya diintii allahas kaleba insha allah biidnillah anakana waa diyaar baa idinku nahay insha allah haweeni maalin insha allahu taala idinku gooracno meeshii aad ku sugan tahay haddiba waxaa waaya tooba keena intii oo mujaahidiintii aan imaanay meeshii idinkaa joogtaan indhahaya maraykan waxaawaaye gardarnimadada oo soo duusha wadankii oo muslimiin oo meel kasto marka iyo kuwan afrikadan oo kenyaati laga soo bilaay ilaa burundeski iyo ugandeski waxaawaaye intii oo yacni mujaahidiintii oo ay ka ishaadii wataan ikhmaasiin oo inaad ka baxdan wadanki meel kasta oo yacni soomaaliya keliya maaha meel kasta oo wadankii oo muslimiin oo aad idinka usoo duusheen maraykan waxaa waaye inaad ka baxdan wadankaas idin ron adaa soo duushay ugu dambayntii walaalihiisa mujaahidiinta ayuu aada ula dardaarmay wuxuuna ku booriyey inay ku dadaalaan acmaasha suuban insha allahu taala ikhwaani lah allah dartiisa aan u sabarno alla dartiisa aan u sabarno waxaa waaye insha allahu taala ku sabra biidn illah qur-aan akhriska insha allah adkaarti iyo insha allahu tacaala waxaa lagu xisaabtay waqtigii biidn illah qur-aankii waxaa waaye kitaabkii waxaa sunnadii insha allah aad barataan biidn illah ina camalkii hore aad qaban jirtay ina laba kacleen aad u samayso maanaa si oo me hal rabaa nafti ina tarbiyeyso shaydaan aad la dagaalanto adduunkii oo jeclaan aad la dagaalanto haawadaada aad la dagaalanto wax kasta oo ku shubxad kuu furaysa aad la dagaalanto xaal rabaa yani inaa maal saacad kasto dayga kasta oo u diyaargaroodo maalintii ama saacadihii lagu taabto ina aad usoo dhagaabto biidnillah insha allah ilaah dartii u sabra adkaarta isku badiya insha allah istigfaarta aan badino biidnillah insha allahu taala
wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mahad cubayd oo soo jeedinaya war ku saabsan idaacadda islaamiga ah ee landalus oo baahisay halyeygii saddexaad ee fuliyey weeraradii istishhaadiyada ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xerada lamagalaay waxay idaacadda islaamiga ah ee landalus oo ku hadasha afka xarkada shabaabul mujaahidiin horay u baahisay laba naftood horayaal oo horay iyagana u fuliyey weerar kuwaas la mid ah warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan toban ruux ayaa ku dhaawacmay toogasho ka dhacday dalka maraykanka wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa ku waramayay in weerar toogasho ah oo khasaare geystay uu sababay oo ka dhacay magaalada chicago ee gobolka illinios ee dhaca bartamaha dalkaas inta la xaqiijiyay afar iyo toban ruux ayaa ku dhaawacmay toogasho wadareed kaasoo si gaara kaga dhacay goob xaflad ay ka socotay oo ay dad badan ku sugnaayeen sarkaal u hadlay waaxda booliiska magaalada chicago ayaa sheegay in nin hubaysan oo wata gaari uu rasaas ooda uga qaaday dad badan oo halkaasi ku sugnaa sida la sheegay xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkan ayaa ahaa mid liidata kuwaasoo loo qaaday goobaha caafimaadka weerarkan khasaaraha badan geestiy ayaa ku soo aadayo iyadoo saacadii lasoo dhaafay toogasho ka dhacday gobolka texas ee waddanka maraykanka lagu dilay heesaa caanka ahaa gudaha waddanka maraykanka warkii subaxnimo dhegeystayaal saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa